ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في الله إلهي سبحانه وتعالى يا مهضة بن اسكله نعمويك إلهي نوحلة سوكوبي كرماها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها waxaan allah subxaana watacaala uga mahad celinaynaa inuu halkan isugu keenay caawa inagoo doonayna inaynu isla fiirino mawduuc runtii aad muhiim u ah oo maaragtay dhammaanteen ina wada taabanaya saameynna inagu wada leh mawduucuna sida la tilmaamay waxa weeyaan gaalaynta la doonayo dadka muslimiinta in la gaaleeyo iyo raadka uu ku reebay mujtamaca tansiirka التنصير وأثرها في المجتمع الإسلامي waxaan insha allahu tacaala isku dayayaa in haddii aan ka dhigi karo hal muxaadaro aan maaragtay ka dhigo haddii ay suroobi weydana inaan laba jirta ka dhigano insha allahu tacaala leanna aad buu mawduucu u guda ballaaran yahay una dheer yahay waxaan doonayaa inaan maaragtay saan wuxu rabo inaan idinku soo bandhiga waxa weeyaan inaan ka hadalno qodobo kala duwan annagoo ku bilaabayna inaynu tilmaanno xaqnimada islaamka iyo baadilnimada waxa islaamka ka soo hadhay kadibna waxaan ka hadli doonaa mawqifka iyo cadaawada ay masiixiyiinta iyo yuhuudda iyo mushrikiinta u qabaan islaamka sida ku cad qur-aanka waxaa kaloo wax ka tilmaami doonaa insha allahu tacaala isku daygooda iyo inay isku dayeen inay dadka muslimiinta gaaleeyaan waxa uu qur-aanku ka yidhi iyo sida waaqica taaganba waxaan sidoo kale wax ka tilmaami doonaa asaaliibta ay u isticmaalaan inay dadka gaaleeyaan asaaliibtaas oo aada u fara badan taqriiban ilaa iyo toban qodob baan insha allahu tacaala kusoo koobi doonaa asaaliibta kadibna waxaan ka hadli doonaa soo bandhigi doonaa su-aalo ku socda dadka masiixiyiinta ah ama kiristaanka sidoo kale su-aal u baahan in la isweydiiyo diinta masiixiga ama la baran karaa iyo baaq ku socda maaragtay dadka muslimiinta guud ahaan iyo doorkeenu wuxuu yahay insha allahu tacaala qodobadaas iyo wax lamidaan rabaa insha allahu tacaala inaan wax ka tilmaamo waxaa muhiim ah inaynu markasta isku adkayno ogaanana islaamnimada sida ay xaq u tahay waa kii alla subxaanahu watacaala dhahaya ina diina ina ina diina cinda allahi alislaam ilahay subxaana watacaala agtiisa waxaa diinka ah alislaam diinta keliya alla subxaana watacala agtiisa laga aqbalayo waa islaamka wey waman yabtaqi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu qofkii isku daya ama raadsada diin aan islaamka ahayn diin ka raadsada falan yuqbala minhu bu yidhi alla subxaana watacaala lagama aqbalay qofkaa isaga aakirana wuxuu noqonayaa qof khasaara marka diinta keliya ee jirta ee la ogol yahay ee saxda ah waxaa muhiima inaynu isla ogaano inay tahay diinta islaamka diinta islaamkuna way dhammaystirantay allana subxaanau watacaala dhinac walba oo ka dhamaystiray waa kii dhahaya alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina maanta ayaan dhamaystiray bu yihi allah subxaana watacaala diinta islaamka maalinkaasna waxay ahayd xajkii xajatulwadaaca ugu dambeeyey ahaana kii keliya rasulka sal alay waslam soo xajiyey markuu dadka la hadlaayey inay soo degtay aayaddaas oo alla subxaana watacaala leeyahay alyawma akmaltu lakum diinakum maanta diintii waa dhammaystirantay nicmadaydiina waan idinku taam yeelay diinna waxaan idinka raali noqday diinta islaamka oo keliya waxaa markaa halkaa inoogu cad inay tahay diinta keliya ee saxda ee ilaah agtiisa laga aqbalayo inay islaamka keliya ay tahay aaraadan tilmaamaysa maaragtay diinahan ama mataqaanaa monotismka ama abrahamic faiths waxyaabahan hadda suuqa ku jira ee diimaha saddexda ah ee mataqaanaa samaawiga ah maaragtay waa wada wanaagsan yihiin islaamka un baa ka yaro fiican wama ila dalik aaraadaas oo dhan meesha halkaasay kaga baxday marat in diinta keliya la aqbalayo allah subxaana watacaala agtiisa laga aqbalayo inay tahay islaamka wixii intaa kasoo horayna ay baadil yihiin mataqaanaa naarna ay gelayaan weliba allah subxaana watacaala wuxuu yidhi ina aladiina kafaruu min ahli lkitaabi walmushrikiina fi naari jahannam maaragtay kuwa gaaloobay oo u qaybsama ahlilkitaab min ahli lkitaabi walmushrikiina labadaba fi naari jahannama khaalidiina fiiha naar jahanamay gelayaan wayna ku waarayaan gaalnimada diimaha kale sida masiixiyadda iyo yahuuddu wax qarsoon maaha kitaabka qur-aankana way ku caddahay wax laga cabsadana maaha allah subxaana wa tacaala waa ka dhahaya laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiix ibnu maryam laqad wallahi kafara aladiina waxaa gaaloobay kuwa yidhi qaaluu yidhi ina allaha huwa almasiix ibnu maryam kuwa yidhi masiix ciisa ilaahay waa ciise inuu maryamo wey kuwa yidhi way gaaloobeen bu yidhi allah subxaana wa tacaala aayad kale wuxuu yidhi allah subxaana wata- watacaala laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha halisu halaa way gaaloobeen kuwa yidhi ilaahay waa saddex saddex ku jirta oo waxaan trinityga la yidhaahdo oo ah mataqaanaa ciise iyo hooyadii iyo horigooti waxay dhahaan ama saddexdan isku jirta ee ay dhahayaan saddex hal haddii hal lagu daro halkan lagu sii daro halkan lagu sii daro meeshay saddex ka noqon lahayd waxay leeyihiin waa isla hal ama qadiyadan ama aragtidan mataqaana trinityga ama saddexaynta ayaa maaragtay iyadana maaragtay lagu cadeeyey gaalnimadeeda allah subxaana watacaala yahuudda isagoo ka hadlaya gaalnimadoodana waa kii ka hadla yidhi waqaalat alyahuudu cusayr ibn llah waqaalat الnasaara almasix ibn llah labaduba saasay dheheen cuseyr baa wiilkii ilaahay ah iyo ciisa wiilkii ilaahay ah ciise mar waxay ku tilmaameen ilaahay marna waxay ku tilmaameen mid ilaahyada kamid ah marna inuu yahay wiilkii ilaahay ayay ku tilmaameen dalika wuxuu yihi alla subxaana watacaala qawluhum biafwaahim waa hadal ay afka ka yidhaahdeen oo aan jirin weeyaan yudaahuuna qawla aladiina kafaruu min qabl qaatalahum allah anaa yufakuun wuxuu alla subxaana watacaala yidhi waxay ku dayanayaan ama ay raag haystaan ficraha kale ka wataan siduu alla subxaana watacaala yidhi mataqaanaa qawla aladiina kafaruu min qabl hadaladii kuwii ka horeeyey ee gaalada ahaa allah subxaana watacaala saasuu ina leeyahay allah subxaana watacaala masalada markuu ka hadlayey mawqifka uu ka sheegay ama qur-aanka uu tilmaamay mawqif waxa way aad u qoto dheer oo lasoo koobi karin wuu inoo caddeeyey aragtida maaragtay ay inaga qabaan ama aragtida uu allah subxaana watacaala waxa ay qabaan nimankaas aad buu inoogu caddeeyey waxa aan ka hadlayno maanta waxa weeyaan in la fahmo weeyaan waa nimanka masiixiyiinta ah ee ducaadda ah ama evangeliska la yidhaahdo ee dadka raba inay gaalayaan maaha waxaynu ka hadlayno mujtamaca guud intaa loo fahmo waa muhiim wuxuu alla subxaana watacaala yidhi walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica milatahm alla subxaana watacaala wuxuu ina leeyahay yahuud iyo maxaanku yidhaahdaa nasaara kaama rabi noqonaysa ilaa aad jidkooda raacdo saasuu yidhi alla subxaana watacaala walain atayta aladiina uutuu lkitaaba bikuli aayatin ma tabicuu qiblatak haddaad aayad walba u keento qibladaada ma raacayaan iyo jidkaaga iyo nidaamkaaga toona ma raacayaan buu yidhi alla subxaana watacaala sidoo kale waxau alla subxaana watacaala yidhi ya ayuha aladiina aamanuu in tuطicuu fariiqa min aladiina uutuu lkitaaba yaruduukum bacda iimaanikum kaafiriin mu'miniintiyow haddii aad adeecdaan qayb ka mida dadka ahlulkitaabka ah waxay dib idinku celinayaan gaalnimo iimaankii kadib markaasu alla subxaana watacaala wuxuu yidhi wakayfa takfuruuna waantum tutla calaykum aayaati illahi wa fiikum rasuulu sideedaad u gaaloobi kartaa iyadoo alla subxaana watacaala aayaadkiisi laydinku dul akrinayo rasuulkiisiina rasuulkiina idin idinla joogo oo dhexdiina uu ku suganya hadduu rasuulku dhintayna sunadiisii ayaa imaamo nool waman yactasim billahi faqad hudiya ila siraati mustaqiim qofkii jidka alla qabsadana waxaa lagu hanuuninayaa bu yidhi alla subxaana watacaala ila siraatin mustaqiim jid ma garanaysaa toosan sidoo kale wuxuu alla subxaana watacaala inoo tilmaamay inay dhahaan وقالوا waxay dhaheen lan yadkhula aljannata ilaa man kana huudan aw nasaara jannada ma gelaya waxaan yuhuud ahayn ama nasaaro aan ahayn tilka amaaniyu taasi waa sheegashadooda bu yidhi alla subxaana wa tacaala qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin caddayntiina iyo daliilkiina keena haddaad run sheegaysaan oo arrintaasi ay run tahay waa sheegasho weeye wuxuu alla subxaana wa tacaala yidhi wain yarow sabiila rushdi laa yattakiduhu sabiila wain yarow sabiila lghayi hay yattakiduuhu sabiila haddii ay arkaan jidka toosan jidka ma dhiganayaan hadday arkaan jidka qalloocaanna jid bay ka dhiganayaan bui alla subxaana wa tacaala marka waxyaabahaas o dhan waxay noo caddaynayaan maaragtay mawqifkooda maaragtay qur'aaniga ah ayuu ayay noo ayay noo caddaynaysaa waxyaabahaas o dhan sidoo kale waxaa muhiima inaynu ogaano inay isku dayayaan wax fara badan inay dadka muslimiinta ah gaaleeyaan ama armarin habaabiyaan nimankaas maaragtay iyaga ah oo ducaadda ah siyaabo kala duwanna way usoo marayaan maaragtay nimankaas waxaa la yidhaahdaa waa nimanka evangelicska la yidhaahdo ama evangelicska oo nimanka ducaadda ah oo ku mashquulsan gaalaynta ama marin habaabinta dadka muslimiinta cala alaqal haddayna gaalayn karin inay shubahaad ka geliyaan diintoodii weeyaan waxaa kaloo loo yaqaanaa nimankaas missionaries meel walbana way joogaan aad bayna ugu badan yihiin caalam alislaamka khaasatan maxaan ku idhahdaa missionaries waxay aad ugu badnaayeen africa wadamada afrikaanka ayay aada ugu badnaayeen taariikhdooduna waa taarikh soo jireena weeyaan oo waktigii kiristaanka la bilaabatay meelo fara badanna guulo way ka soo hooyeen meelo fara badanna way ku guul daraysteen ujeeddadooda guud waxa weeye inay dadku dhammaan sida ducadda cid walba ay ku fakerayso dadkao dhan inay wada gaaloobaan ama ay qaataan diinta masiixiyadda wey ujeeddadooda guud laakiin waxaa jira targetes amaba ujeeddooyin gaara oo ay marba leeyihiin xaalad kasta ujeeddooyin gaar ay leeyihiin ujeeddada ugu weyna hadda ay leeyihiin waa inay gaadhaan dadka ay ku magacaabeen unreach maxaan ku idhahdaa mega peoples oo ah dadka aan la gaadhin ee weli diinta masiixiyada si la rabay aanay u gaadhin oo dadkaas oo ay dhaheen deegaan ahaan waxay degan yihiin maxaan ku idhahdaa loolka tobnaad ilaa afartanaad marka groobka laga hadlayo latitudeka maxaan ku idhahdaa tobnaad ilaa ka afartanaad laga gaadhay oo micnaheedu waxa weeye loolka tobnaad iyo ka labaatanaad iyo ka soddonaad iyo ka afartanaad intaas dadka degan marka laga hadlayo groobka oo ay ku magacaabeen ten forty windows waddamo fara badan baa soo gelaya oo muslimiin ah maaragtay waxaana kamida waddamadaas haddaan wax ka tilmaano maxaan ku idhahdaa waddamada maaragtay noloda africa oo dhan ee muslimiinta sida morocco algeria mali nigeria libya chad sudan maxaan ku idhahdaa egypt iyo maxaan ku idhaha ciraaq iyo khaliijka carabta oo dhan ethoobia qayb ka mida soomaaliya qayb ka mida gobolada bari iyo koonfur maxaan ku idhahdaa iran pakistan india china intaas oo dhanba waxay soo gelayaan window la yidhaahdo ten forty amaba loolka maxaan ku idhahdaa tobnaad ilaa afartanaad inta udhaxaysa ayay soo wasgelayaan marka taargaskooda ugu weyn waa dadka iyaga inay gaaraan oo ay masiixiyadda gaarsiiyaan sababtoo ah waxay dhaheen halkaasi waa wadnaha islaamka way dhaheen maarata wadnaha saas darteed waxaa loo baahanya inaynu wadnaha islaamka aynu gaarno haddii aynu wadnaha gaarno aynu wadnaha saamayn ku samayno wixii wadnaha ka soo haray ama qalbiga ka soo haray maxaan ku idhahdaa waa maaragtay waa waa waa sahlan tahay waa kii rasulku sal alay wasalam dhahaya ina fi ljasadi mudqa ida salaxat salaxa aljasadu kula waida fasadat fasada aljasadu kula nimankaas waxaa tiradooda lagu qiyaasaa nimankaas caalam islaamka keliya inta hadda mataqaanaa u u baxda inay dadka gaaleeyaan waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin toddoba-iyo labaatan kun oo daaci toddoba iyo labaatan kun oo daaci ayaa u baxay oo naftooda hore ama dhaqaalaha ku qaataan ama ajardoon iyo dacwaha ka noqotay caalam islaamka twenty seven thousand lambarkaa isaga ah intii ka horreysay september kun iyo tobankeedii waxa uu gaadhay wuxuu ahaa intaa muskeed wixii ka dambeeyeyna maaragtay wuxuu marayaa maaragtay uu laban laamay maaragtay wixii waktigaa ka dambeeyey waxaa muhiim ah inaynu tilmaano asaaliibta ama duruqda ay u marayaan maxaan ku yidhaahdaa gaalaynta dadka siday maxay tahay jidkay u maraan ma inay dadka gaalayaan dadkaasi ama ha noqdaan muslimiinta ku nool maraykanka ama ha noqdaan kuwa dibadda jooga waxaan rabnaa inaan ubuuxdooda banaanka soo dhigno si dadku ay u ogaadaan maarata ugana taxadaraan asaaliibta asluubka ugu horeeya waxa weeyaan waa dagaal cad wey dagaal in in dadka lagu qaado oo la baabiyo si rasmiya loo gaaleeyo wey sida taarikhda ku cad waad garanaysaa maxaan ku idhahdaa dagaalkii ama mataqaana weerarkii lagu qaaday muslimiinta andulus ama spain degan in la baabiyo laguna qasbay inay gaaloobeen iyagoo sideed boqol oo sano muslimiin ahaa mataqaana sidii loo ciqaabayo loo leynayey la gaarsiiyey heer laga waayo qof muslimna maaragtay ummad sideed boqol oo sano muslim ahayd maaragtay waxaa kamid a dagaaladii saliibiyiinta mataqaana ay kusoo qaadeen caalamul islaamka ee joogtada ahaa ee mataqaana gaalaynta ah sida dagaaladii joogtada ahaa ee lagu qaadi jiray caalamul islaamka ee mataqaana sida dagaalkii caanka ahaa ee crusaderska ay yidhaahdaan oo lagu laayay in ka badan boqolaal kun oo muslimiina oo dhiiggii muslimiinta uu daatay uu shubmay webiyo sida webiyada oo kale maaragtay sida magaalooyinka baytulqudus iyo wax lamida maaragtay iyagoon wax naxariista aan u samaynayn haba yaraatee muslimiinta sidoo kale waktiga ayaga ah xataa yahuudda way baabi'in jireen khaasan niman crusaderska la odhan jiray mataqaanaa salibiyiinta ahaa laa yarkubuna fi mu'minin ilan walaa diman sida alla subxaana watacaala tilmaamay waxaa ka mida dagaaladii casri ahaa ee ka dambeeyey sida dagaalkii bosnia ee nimankaa maaragtay serbiyiinta ah ay ku qaadeen maaragtay dadka muslimiinta ah oo intaasoo kun oo qof ay dileen iyagoo adeegsanaya magaca ciise dhahaya maaragtay magaca ciise ciise dartiis ayaan lagu dilayna iyagoo dhahaya intaasoo kun oo muslimiina dilay iyo meelo kale oo caalam islam ka mida oo aad u fara badan oo la soo koobi kara marka asluubka koowaad waxa weeyaan inay dagaal rasmi ah oo aan geed loogu soo gaban oo dhig lagu daadinayo dadka lagu gaalayo kaas waa asluubka koowaad weeyaan laakiin muddo kadib xaaladii adduunku way isbedeshay waaqac horle ayaa soo baxay asluubkii marka ahaa dadka in waar lagu qaado la yidhaha waxaan u socnaa inaan idin gaalayno waxaad moodaa inuuna mataqaana cuqusha dadka xaggeeda ka soconayn marka asaaliib hor leh ayaa soo baxday waxaa bilowday dagaal dadban dagaal dadban oo ay daba socoto dacwadii marka dagaal dadban oo dagaalka ujeedo kale ama marmarsiyo kale maaragtay lagu bilaabayo laakiin ujeedo kale marka ay daba socoto maaragtay sida dagaalada hadda dhacayo oo kale waxaa jira waxa la yidhahdo nimanka machinerism hadda ay isticmaalaan la yidhaahdo behind the heels of the troops oo micnaheedu yahay mataqaanaa cirbaha ciidamada gabaashooda maaragtay ciidamada markay galaan ciraaq oo dadka muslimiinta ah ciraaq deganaa weerarka lagu qaado ee mataqaanaa in markaa ciribtooda gabaashooda marka iyaga ay soo galaan marka inkastoo waxaa dadka gaalaynaya aysan ciidamada ahayn sida cad haddana waxaa jira correlation baa ka dhexeeya oo waxa weeyaan dadkii markii lasoo weeraray ee la jebiyo adigoo lagu dilay oo mataqaanaa baaba'ay marka haddana qolo kale ay kugu xigto marka ku gaalaynayso marka waa waa mar waa marka waxaa la yidhaha behind maaragtay waa nin de nina nina hadduu dil nina mataqaanaa oo maaragtay mataqaanaa gaalnimada uga yeero marka marka masaladaasina waa masale sensitive ah ilaa xad marka laga fiiriyo sababtoo ah waxay ka faa'iidaysanayaan dagaalada hadda socda oo masalan hadda dagaalka la yidhaahdo regime change ama bedelidda xukunka oo kale masalan in xukunka masalan ciraaq ka jiro o kale la bedelo ayaa mataqaana sida daahirka inoo muuqataa laakiin nimankaasi ciidankii markay galaan iyana way ku xigaan marka intaas oo kun ayaa waxay joogeen kuwait iyo jordan hadda dagaalku insan dhicin ka hor oo sugaya inay ciidanku galaan kuna xigsanaya maarata marka waxay daba taagan yihiin cirbaha ama raadka ciidanka marka taasi waa nooca labaad weeyaan marka ma garatay waxaa ku xigta iyaduna maxaan ku idhaahdaa maaragtay deeq in dadka la siiyo nimanka mashinariska ama majaarisku deeqdaas oo ay dacwo daba socoto ay ku dhegan tahay meel walbayna ka dhici jirta taarikh soo jireenayna leedahay arrintaa iyada ah oo meel walba ka dhacday xitaa soomaaliya ka dhacday maaragtay soomaaliya ka dhacday waktiyadii dagaalka ehligaa soomaaliya uu ka jiray meelihii dhibaatooyinka aadka u faraha badan ka jireen sida baydhabo iyo wax lamida oo dadku aad iyo aad ay u gaajoonayeen maaragtay gaajadana ay ugu lihanayeen meel walba maalin walba nimanka mishinariska ah iyagoo cunto wada gacanta midigta aana ku wada mataqaanaa cuntadii gacanta bidixdaana baybalkii ku wada ayay dadka u tegayeen maaragta oo micnaheedu yahay waad gaajoonaysaa waad dhimanaysaa soo maaha soo maradi inaa cuntada kusiihaa horta baybalka qabsoo aqbal maaragta marka ruux gaajaysan oo naftii ka sii socoto miyaa diidaayo maaragtay ama ha ka ahaato daacad ama ha ka ahaato mataqaanaa naxariis kale oo u waaye oo cid kale u naxariisto ila caalam islaamka dhan baa jooga cidna uma naxariisanin dadkii oo qofkii mataqaana isaga laftigiisa mataqaana allah ha ku fidneeyo oo fidnada ha ku noqoto amaba ha ka ahaato oo cuntada iska cuno mataqaana kulle qalbigaaga maaragtay islaamnimaad ku haysataa marka inay gacanna ku wataan cuntadii ma garatay iyo gargaarkii gacanna inay ku wataan bibalkii ayay maaragtay ayay keena taasina waa mid maaragtay joogto ah oo caalam islaamka soomaaliya ka jirta oo etoobiya ka jirta wadamada africa oo dhan khaasatan wadamada fakriga waxay sameeyaan carbaha waxaa loo qaybinayaa nanac maaragtay aad u qanaad oo ay ku qoreen dusha uga qoreen maxamed iyo nanac aad u macaan oo dusha ay uga qoran tahay ciise maaragtay nanac aad u macaan oo dusha uga qoran tahay ciise marka ilmihii waxaa la rabaa in lagu barbaariyo inuu maxamed maaragtay sida uu nanacaas u qoraan yahay oo kale inuu uxun yahay saas oo kale la rabaa in maaragtay lagu maarata marka waa dagaal ama mataqaanaa dacwo ama yeerid ama baaq mataqaanaa deeq iyo maxaa ku yidhahdaa dacwo wada socdo wey iyo iyo yago wada socdo weyaan waxaa ku xiga mataqaanaa dacwo keliya dacwo cad ama uu yeerid dadka lagu yeerayo masiixiyadda oo cad oo ta ugu badan ah maaragta ta ugu badan ah maxaa ku yidhahdaa in ka badan boqol kun oo hay-adood boqol kun oo hay-adood oo tansiiri ah ayaa maanta caalam islaamka maaragtay ama ayaa adduunka ka jira maarata boqol kun oo dhammaantood loogu talagalay in dadka lagu gaaleeyo maaragta boqol kun oo hay-adood in ka badan oo tansiir ah laakiin aan tafshiir ahayn iska ilaaliya kelmadda iyada ah xitaa caalam islaamka way ku faaftay kelmadda tansiir iyo tabshiir labadaba way isticmaalaan laakiin tansiirka hadda waxay wadaan qorshaha dadka in laga dhaadhiciyo inayna tansiir ahayna ay tabshiir yihiin farqiguna waxa weeyaan tansiirna waa dadka in nasaara laga dhiga tabshiirna waa in dadka loo bishaareeyo wey marka kelmadda culimadooda ka digan lama oran karo bay dhaheen nimankii tabshiirka ah kelmaddaas ma banaana in la yidhaha leanna maxay ugu bishaaraynayaan dadka naartay ugu bishaaraynayaan maxay ugu yeerayaan naartay ugu yeerayaan dadka saa darteed bishaaro lama oran karo maaragta bishaaro lama oran karo waa maran habaabin wey marka in ka badan maxaa ku yidhaahdaa toban boqol kun oo hay-adood baa jira waxay leeyihin kooxo aad u kala duwan sida nimanka kiristaanku saad la socotaan way kala duwan yihiin laakiin saddex xubnood baa ugu waaweyn nimanka la yidhaha protestanka oo hadda qolooyinka ugu badan ah oo qolooyin aad u fara badan ay soo hoosgelayaan sida baatistaha iyo presbyterianka iyo metaristiga iyo wax lamid ah iyo gruubka labaad oo katoliga ah oo qolada ugu daaweyn ah iyo qolooyin kasii horeeya iyaga oo maaragtay sida nimanka ortodokska iyo wax lamida iyo qolooyin yar oo kale lakiin saddexdaas branchi ayaa ugu waaweyn oo iyaga laftigoodu maaragtay sii kala qaqaybsan kala duwan qaarkoodna qaar kale ay gaaleeyaan maaragta qaarkoodna qaar kale ay gaaleeyaan oo baptistuhu wuxuu u arkaa cid kastoon baptistahan inay gaala yihiin metodistuhuna wuxuu u arkaa cid kastoon metodistahan inuu gaalayaha presbyteriankuna saas u arkaa maaragta katoliguna wuxuu arkaa qofkan katolig ahayn inuu gaalaya dhammaantood waa isgaalayaan marka iyada hadday isgaalaynayaan ha ka cabsana inaa dhahdaan qofkaan muslim ahayn maxaad ku dhahdaa gaal weye maxaad uga cabsanaysaa isagiiba wuxuu ku leeyahy qofkaan kristaan ahayn gaal waa gaal marka cabsi ma taalo qof walba wuxuu aaminsan yahay ayuu sheegay waa meel walbayna ka sheegaan wax filana ma jiro hay-ado aad u waaweyn baa jira ururo aad u waaweyn oo fankoodu aad iyo aad maaragta maaragta aad iyo aad u badan yahay wax lasoo koobi kara maaha qaarkoodna deeq baa dawladaha ayaa siiya maaragta deeq ayaa dawladaha ayaa deeq siiya maaragtay waxaa kamid ah hay-adaha ugu waaweyn waan tilmaamay boqol kuwa liiskooda lama lama tixi karo laakiin kuwa ugu cadcad waxaa kamid ah ururka la yidhaha national council of churches christian charity ama world vision nimanka la yidhaahdo oo maro fara badan t v ka aragteen iyagoo mataqaanaa africa jooga oo ilmo yaroo gaajaysan oo mataqaanaa madax weyn oo caloosha mataqaanaa tacdaanka ah dadka tusaya oo dhahaya maarata haddaad hal doolar usoo dirto ama ilmo yaroo mataqaanaa haddaad isboonsarto ood maalinkii hal doolar waxay kamid yihiin haadaha tabshiirka kuwooda ugu waaweyn tansiirka cafwan kuwooda ugu waaweyna ugu khatarsan waxaa kamid a nimanka la yidhaahdo southern baptistia conventionka southern baptista oo iyagu ahmiyadda saara maxaa ku yidhahda dacaayadda iyo waxkasheegidda maaragtay diimaha kale khaasatan diinta islaamka maaragtay shirarkii ugu dambeeyey qabsadeen oo shirar aad u waaweyn oo mararka qaarkood xitaa madaxweynuhu ka qayb galo waxay ku caayaan islaamka nin la yidhaahdo maxaa ku yidhahdaa franklin graham oo ah kuwooda ugu xun iyo bat robertson oo ah kuwa maaragtay ugu mataqaana extremistayaasha ama nimanka seeflaboodka waxa lagu tilmaamo maaragtay waxay ku tilmaameen qaarkood diinta islaamka inay tahay evil and wicked religion maaragtay diin shayaadiin oo aad u xun inay tahay bay ku tilmaameen maratay iyagoo aan aan qarsanaynin waxaa ka mid a qolada la yidhaahdo hay-adaha mataqaanaa mataqaanaa tansiirka international bible society qolada la yidhahdo kamida waxaa kamid a nimankan joogaha witness oo iyaguna mataqaana dadka guryaha kusoo garaaco maalinka saarantay bay guryaha idinku imanayaan waxaa kamid a nimankan iyaguna mormoniska la yidhahdo oo dhinaca yuta iyo ka yimid oo iyagu dacwadooda tahay dacwada qolo walbana diinteeda ay kugu yeeleysaa mataqaana caqiidada mormoniska ama mataqaana diinta iyada ah waxaa kaloo kamid a qolo maaragtay aad u weyn oo la yidhaahdo disciples discipling a whole nation ama down loo yaqaano maaragtay down baa la yidhahdaa waa mataqaanaa gaalayn mujtamaca dhan wey iyagu marka mujtamacyadoo dhan iyo dawladaha oo dhan sidoo gaalayn lahaa ayay culays culays saareen waxay ku bixiyaan intaasoo milyan intaasoo milyan oo dollar ayaa waxay ku bixiyaan gaalaynta dadka millions of dollars waxay ku bixiyaan juhdi aan la soo koobi karin intaas oo waxaa laga yaaba qofkiinu yidhaahdo waxaan bixinayaa intaas oo kun oo saacadood oo volunteer worka ah oo aan dadka maaragtay aan ku gaalaynayo waxyaabaha ay sameeyaan waxaa ka mid ah mataqaanaa inay ku galaan meel walba oo adduunka ka mid ah waxaa la yidhaahdo charitable work mataqaana waxyaaba iska charity ah maaragtay amaba gargaar hay-ado gargaar inay sameeyaan oo ay isbitaallo magac isbitaal ku socdaan oo ay ku socdaan magac clinics qaarkood clinicska xarunta dhalmada iyo wax lamida waxyaaba maaragtay dadkii mujtamaci aada u baahan yahay maxaa ku dhaha mashaariicda ama mataqaana kuwa ceelasha iyo biyaha qoda iskuullada macalimiinta ingiriiska dadka barta iyo wax lamida waxyaabahaas oo dhan bay isticmaalaan waxaana intaa u socota dacwo iyo gaalayn dadka dacwo iyo gaalayn dadkaabaa u socota nin baa hadda ka hor buug qoray ninkaas wuxuu tilmaamay qadiyad runtii si marka loo fiiriyana maaragtay nimanka xagga marka laga fiiriyana yasi gelaysa yasi ku ridaysa wuxuu yihi intaasoo sanaa soomaaliya ka shaqaynaya kaas markuu soomaaliya ka hadlayay soomaaliya taqriiban soddon sano ayuu isku dayay inuu dadka ka gaalayo waxna waan ka waayay buyidi hal nin ayaa isoo raacay buu yidhi hal nin ayaa isoo raacay halkaa laftigiisa shaki baa iga haya buu yidhi maaragtay inuu mataqaanaa dhaqaalahan iyo noloshan inuu ula jeeday iyo inay diintu dhan ka tahay shaki baa iga jira bu yidhi maaragta marka horta runtii muslimiintu ama soomaalidu waxay kamid dadka ugu adag haysashada diinta marka la yidhaahdo dadka mujtamacyada ugu adag bay kamid tahay laakiin waxaa caddaatay markii hadda dibadda lasoo aaday dad fara badan oo khaasatan dadkii meelaha missionarisku missionarisku meelaha ay ka jireen soomaaliya waxaa jirta meelo missionaris ay ka jireen maaragtay meelo dadka carruurta wax lagu baro mataqaanaa koonfurta soomaaliya ka jireen waqooyiga soomaaliya ka jireen galbeedka soomaaliya ayay ka jireen meelo fara badan bay ka jireen dadkii wax ku bartay meelahaas oo markoodii hore dadka iskaga dhex jiray ma garatay haba iska diin la-aadaan laakiin aan la soo mataqaanaa istaagi karin dadka hortiisa inay gaalo yihiin in markay halkan yimaadeen kulligood ama intoodii badnayd ay gaalnimadii marka sheegteen ay gaalnimadii marka ay sheegteen wa khaasatan wixii ka dambeeyey ko iyo tobankii sebtember wixii ka dambeeyey waana ka hadli doonaa maaragtay arrintaas iyo soomaalida maaragtay arrinteeda waxaa kale oo ay mataqaanaa ku galaan caalam alislaamkii dadka muslimiinta asaaliibtooda waxaa ka mid ah maxaan ku idhahdaa inay khib khabiir macnaa experts iyado ama expertise ama professional mataqaanaa jobs inay ka qaataan caalam islaamka maaragtay khabiir ku takhasusay ama dhaktar ku takhasusay maxaan ku idhahdaa cudurka nooca iyo noocaasa ama khabiir ku takhasusay arrinta saa iyo saas maaragta inay maaragtay kadibna ay ku galaan leanna wadamada qaarkood waxay joojiyeen ama elimination ku sameeyeen wadamada islaamka qaarkood markay khatartii arkeen waxay joojiyeen waxa la yidhahdo religious workers visa ayay mamnuuceen oo maarata qof diin ku socda inayna visa siinin markay tii arkeen iyaguna de dhinaca kale u wareegteen oo khabiir maaragtay ama professor jaamacadeed ama maxaan ku raa nin intaa saasaa haysta oo khabiir ku ah maaragtay cudurka malariada oo kale oo intaasoo kun oo qofa ugu dhimanaysa waddankaas maarata khabiir ku ah laakiin dacwo ayuu hoosta ka wataa dada dacwo ayuu hoosta ka wata waxaa kaloo kamid a saaliinta nimankaas isticmaalaan dadka lagu gaalaynayo waxaa la yidhaha resettlementiga ama dibudejinta dibudejinta sida hadda inaga oo kale keenideena oo kale maarag keenideena oo kale sababtoo ah ee dawladdu ee waxay isticmaashaa ama ay maalgelisaa hay-adaha kaniisada kaniisadaha ayay maalgelisaa maaragtay oo ah maaragtay hawshii processkii fulinaya oo qofkii mataqaana interview ka qaadaya oo dadkii kaniisadii baa la gelinaya markuu yimaado dana qofkii kaniisadii waa lagu soo dejinaya kii kaniisada ushaqaynaya baa wax u qabanaya oo shaqadii la raadi la dejinaya ma garata marka qofkii dacfigii ku jiray ama aan imaanka lahayn taasiir bay ku yeelanaysaa su-aasha weydiintale waxay tahay maxaa kaniisadaha loogu xilsaara arrintaa iyada maxay dawladda laftigeedu arrintaa u fulin weyday amaba hay-ada aan diin shaqo ku lahayn arrinta ay u fulin waayeen haddayna meesha wax ku jirin su-aasha weydiintale taa weeyaan maaragta haddaan ka hadalno soomaalida iyo maxaanku idhaahdaa masiixiyiinta ama dadka kiristaanka sheeganaya soomaalida ah beriyahan aad bay usoo bateen beriyahan aad bay usoo bateen waxaana isugu jiraan laba gurub gurub maxaan ku idhahdaa sidaan tilmaamay dad meelihii machinariska wax ku soo bartay ee nimanka gaalada gacanta ku haya wax ku soo bartay qarsanayeyna gaalnimadooda markay soomaalida ku dhex jireen leanna ka dadka ugu dhawaa dilaya hadduu soomaali hadduu gaal sheegto in adeerkii buuna ka baxsanayn oo markay halkan yimaadeen maaragtay yidhi anagu maaragtay kristaan baan nahay iyo dad halkan ku gaaloobay oo islaamnimo islaamnimo ku yimid laakin ku gaaloobay labadaa gurub bay uqaybsamaan wayna soo badanayaan maalin maalin ka dambaysa wayna soo badanayaan waxayna samaystaan ama ay doonayaan inay samaystaan ururo sida ururka soomaalida masiixiyiinta ama soomaalida kiristaanka oo urur maaragtay ay sheegtaan oo mataqaana sida hadda haweenaydii la tilmaamayey inay ka timid kenya si ay shir ugu qabato masiixiyiin magaalada in la degan maaragta masiixiyiin magaalada la degan taariikhda soomaalida haddaad dib u eegto soomaalidu waxay ahaayeen dad aad iyo aad diintooda ugu dhegan waxay ahaayeen dad aad iyo aad maaragtay gaalnimada iyo gaaladaba u nacab haddaad dib u eegto waxaa mataqaanaa ay dadku ku dhaaran jireen yah ama ay isku habaari jireen ilaahay gaal ha ku tuso ku tuso maha gaalow ha ku tuso wejigaa gaal maaragtay alla ha tuso qofku marka habaarka ugu dambeeya maaragtay waxaan garanayaa haweenka qaarkood markii la arkaan ruux la yidhaha hebel waa gaal inay meeshooda ku suuxaan ama ay ku mantagaan maaragtay ama ay ku mantagaan marka taariikh ahaan dad sidaas ayay ahaayeen maaragtay imaantaygii halkan kadib saan sheegay dad fara badan baa marankii ka leexday oo mataqaanaa dad mataqaanaa awalba qalbigooda iyo maaragtay dad aada u liito ahaa oo mataqaanaa ka baxay ka baxay xariggii waxaa kaloo dhacday dadkii inay u arkeen kaniisadaha gelidooda iyo isticmaalkooda inay tahay masalo banaan masalo banaan waxaad arkaysaa haweenkii oo maaratay boqol haween oo xijaaban oo kaniisada wax ku baranay oon waxba la ahayn masalo khatara wey masalada iyada masalo khatara wey in la iska ilaaliyo wey iyaguna waxay samaynaya iskuullada waxaa laga dhigaya kaniisad iskuulkii ingiriis baa la baraya meesha ingiriis baa dadka lagu baraa waa kaniisad dhexdeed limaada ma meel kalena waa dad wax lagu baro dadkuusa ma meel kale wax ku bartaan bay waayeen dadkuusa ma ma meel kale wax ku bartaan bay waayeen arrimahaas iyaga inay dadka muslimiinta ka dhowrsadaan oo looga diga wayaan in dadka muslimiinta ka dhowrsadaan looga diga wayaan waxaa jira ururo sheegta inay yihiin mataqaanaa ururo sida masalan urur la yidhaha israac oo kale israacu waxaan filayaa inuu laba gurub yahay qolo isku sheegtay inay yihiin mutacalimiin iyo qolo kale oo qaarkood anigu aan shaksi ahaan la kulmay oo yidhi kelmadani waxay u taagan tahay xuruuftan israac waxay u taagan tahay arrimaha soo socda israac xarafka ahi wuxuu u taagan yahay islamic s waxay u taagan tahay shariica ardu waxay u taagan tahay rejection ma garatay rejection and abolition association committee oo micnaheedu yahay ururka mataqaanaa kahordaga iyo baabi'inta shareecada islaamka saasay u taagan taaga dheer maarta islamic rejection and abolition association committee ama council saasay u taagan tahay inay dhaheen maarata qaarkood ay sheegtaan walacalla in ururka israaca ee naqaano oo mataqaana meelo badan ka shaqeeya inayna ahayn baa laga yaabaa oo magacuun ay wadaagaan maarta ayaa laga yaabaa ma garatay waad ogtihiin qaar kamida inay shirkii ugu dambeeya hadda nairobi ka dhacay ka banaan baxeen oy dhaheen annaga door hore lagu siiyo waxaan nahay soomaali kiristaan oo masiixiyiinaan nahay door baan rabnaa inaan ku yeelno madaxweynenimo aan rabnaa inaan soo sharaxno wasiir inala siiyaan rabnaa هلا shirka banaankiisii hadda hadda sanadka gudihiisa inay ka banaan baxeen markuu ka dhacay ildarood waxaa jirta ashkhaas la yaqaano oo hadda waxba ayn ahayn maaragtay muhiim inaan magacooda idin tiriyo oo la yaqaano oo qaarkood ay jagooyin ka hayaan mataqaana soomaalida maaragta soomaaliya ama ha noqoto mataqaana dowlad goboleedyada ama ha noqoto mataqaana waxay doona ha ahaato jagooyin ka haya oo la yaqaano oo mataqaana masiixiyiina dadkana ugu yeedha maaragtay inay gaaloobaan ayaa jira waxaa kaloo kamid ah asaaliibta ay u isticmaalaan gaalaynta dadka tiiviyada maxaan ku idhahdaa iyo raadiyaha raadiyaasha ilaa aad ogtihin inuu jiro raadiyo af soomaaliya oo masiixi ah waad maq waad kulli waad garanaysaan maaragtay idaacadda seshal iska soo baxda waa idaacad af soomaali ah oo lagu talagalay in dadka muslimiinta ah ee soomaalida lagu maran habaabiyo maarata ilaa heer maarata africa meelihii remotka ah tuulooyinka adoo jooga haddaad daarto waad maqlaysaa maarata siday powerful u tahay mawjada iyada ah siday powerful u tahay bibalkii oo af soomaali lagu turjumay waxaan filaya inaad wada aragteen haddayna arkidna wuu jiraa bal qur-aanka af soomaaliga lagu turjumo bibalka lagu turjumaa ka horreeyey wax kale iska daayo ayaa ka horreeyey aflaan ama movies filimo aan toos masiixiyad dadka ugu yeerin laakiin qadaaya caama tilmaamaya hoostana ay kaga jirto ku dheehan tahay mataqaana kiristaannimo iyo masiixinimo ay ku jirto maaragta ayaa ka mida waxaa ka mida qodobada ay u adeegsadaan nimanka evangelisku amaba dadka gaaleeya in xubno mataqaana dawladda ka tirsan ay taageero xoog la siiyaan maaragtay sida ninkan attorney generalka ash crops la yidhaahdo oo hadda ka hor ku hadlay hadalkan isagaa meel walbana ku qoran maaragtay sida maqaalkii ka soo baxay newsweeka ama times magazine-ka ka soo baxay koiyi tobanka bishii sideedaad sanadkan maaragtay inuu yidhi hadalka soo socda islam is a religion in which god requires you to send your son to die for him christianity is a faith in which god sends his son to die for you maaragtay oo micnaheedu yahay islaamku waa diin uu ilaahay kaa rabo inaad maaragtay ilmahaaga u dirto inuu maaragtay si uu kugu dhinto masiixiyaduna waa diin uu ilaahay wiilkiisii usoo diray oo uu maaragtay inuu inaga inuu dadka u dhinto awgeed oo markaa micnihii waxa weeye diin dil weeye maaragtay maaragtay marka way adeegsadaan kadkadahaas oo kale ay adeegsadaan waxaa laleeyahay dadkii madaxda ahaa ee xukuumadda ku jiray saasay leeyihiin maaragtay qaar ka mida qaar ka mida qaarkoodna sidaas ma aha maaragtay waxaa kaloo ka mid ah oo aad u soo batay inay bilaabeen beriyahan dambe koorsooyin loogu magac daray how to convert sidaad u bedel lahayd qof muslimna kristaan aad uga dhigi lahayd koorsooyinkaas oo jaamacado fara badan maaragtay oo khaasan jaamacadaha drivateka ah ay bilaabeen kuwo ku yaala north carolina kuwo ku yaala california kuwo meelo fara badan ku yaala oo dadka lagu barayo sidii dadka muslimiinta ahaa loo gaalayn lahaa marka siday u gaaleeyaan marka waxaa weeyaan masalan waxyaabaha dadka la baro waxaa kamida koorska waxaa kamid a in qofka islaamka qofka gaalka ah aragti horta diinta islaamka laga siiyo ko la barana aayaad qur-aan ah oo ay iyagu u arkaan inay aayaad controversial yihiin maarta iska hor imaanaya inay yihiin la baro qofka masaa'il maxaan ku idhaahdaa ay iyagu u arkaan inay yihiin masaa'il controversial ama iska hor imaad ama tanaaqud uu ku jiro in qofka la baro iyo taariikhda islaamka wax kamid ah oo markaa wax laga sheegayo laga yaabo waxa la sheegaya inay wax ka jiraan laakin marana habaabin tusaale waxaa kamid ah haddaan tilmaamo markay qur-aanka kale ka hadlayaan waxay kuleeyihiin masalan wama tashaauuna ila an yasha allah qadarkao kale ka hadlayan wama tashaauuna ila an yasha allah maxaa ilahay wuxuu yihi maaragtay wama tashaauuna ila an yasha allah waxba adiga wax ma damci kartaan wuxuu alla damca mooyaane marka waxay kuleeyihiin diinta islaamka haddaad leedahay waxma damci kartid wax walbood samayso marka micnihi ilah baa damcad ay ka dhigan tahay marata marka tashuush waa qadariya waana bidcadii ugu horeysay ee soo baxday maarata islamka bidcadii ugu horeysay wey ee islaamka soo baxday waxaa kamid a inay dhahaan in aladina haaduu in aladina haaduu wnasaara wtaabiiina man amana biاllah walyawm اlakhir aayadda ilaa damaadkeeda falaa khawfun calayhim wala hum yaxzanuun maaragtay oo maaragtay dee maaragtay hadda daahirkeeda qofkaan garanayn ay ka muuqato kuwa gaaloobay eh, ma- kuwa maaragtay nasaarada iyo mataqaanaa yuhuud yuhuudda iyo nasaarada iyo saa'ibiinta qofkii ilaahay rumeeya kuwaasi cabsi mara marka waxay kuleeyahin qur-aanka wuxuu kuleeyahay falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun maarata qofkii muslimkaaba loo keenay aayaddii waa la tusaya balag aayadda fiiri qur-aanka ku jirta wayna ku jirta aayadda maaragtay maarata laba laba aayad baa ku jira maaragtay qur-aanka oo saa tilmaamaya laakiin fahamku sidaa ma cadda iyagii baan garanayn waxaa kaloo kamid ah aayadka mataqaana ay u isticmaalaan inay dadka muran ama shaki geliyaan walitundira um lqura waman xawlaha oo dhahaa nabi maxamed waxaa loo soo diray um lqura oo markaa maxaad si aad ugu digto um lqura iyo hareeraheeda oo markaa diinta islaamka waxaa loo soo diray maka iyo hareeraheeda dadka degan oo kale maaragtay na- baynama alla subxana watacala qur-aanka ku leeya ma arsalnaaka ilaa raxmatan linaas wama arsalnaaka kaafatan ilaa kaafatan yani dadka oo dhan lagu soo diray waxaa kamid a aayaadka maarata wamin ahli kitaabi man in tacmamahu biqintaarin yuwadahu ilayk hadii dadka ahlikitaabka waxaa kamid a qof haddaad qintaar ama maal fara badan ku aaminto kuu maaragtay maalka ay kuu gudaya marka waxay kuleeyihin maarata diinta islamka waxaa qarasa in dadka ahlikitaabka ay yihiin dad wanaagsan oo cadaalad ah ayay qarayaan islaamkuna waa diin cadaalad la-aana dadka ahlikitaabka waminhum man in tacmanahum bidinaarin laa yuwadahu ilayka waa ku xigta marka maaragtay haddaba qaar waxaa jira hadda hadaba dhigasaan kusoo celina qaar mataqaana waxaagina si iyagoo isla masiixiyiin oo gaalad intooda kala duwan yihiin marka waxa weeyaan waa taxriir maaragtay waxaa kamid a waxyaabaha ay ka hadlaan guurkii rasuulka sal alay wasalam caaisha uu ku guursaday iyadoo sagaal jira maaragtay waxyaabaha ay dadka shayga ku geliyaan baa kamid a waxaa kamid a guurkii rasuulka sal alay wasalam ee mataqaana haweenka faraha badan sida sagaalka iyo wax lamida sida sa- eh, sagaalka iyo wax lamida arrimaha iyaga ah haddaan wax yar ka tilmaano qaar kamid ah waxaa kamid ah aayaadka jihaadka oo dhan maalan aayaadka jihaadka oo dhan ayaa kamid a kule balay diinta waa sidana waa diin violent iyo sida leedahay sidana le- sidana leedahay mara marka waa maran habaaris qofkii muslimka ee diinta garanayn marka waxyaaba waa wax lagu khaldi karo wey ama shaki lagu geli karo wey laakiin haddaan wax yar ka tilmaano arrimaha qaar kamid a oo madax ka ridina qaar kamid a masalan guurka rasuulka sal alay wasalam caaisha oo kale daadeedu markay sagaal jirahay awalan waxaa jira masale loo baahan inaan ku baraarugno oo ah maxaa standard ah maxaa maxaa caam ah maxaa nolosha caam u ah ma dariiqa ay aaminsan yihiin ayaa caam ah oo dariiqa saxda ah mise dariiqa aan anagu aaminsanah mise dariiqa jaaniisku aaminsan yahay innaka waxaa kala dhacsan waxay iyagu ay dejiteen inay yihiin waxa saxda ah hadda ka hor ba naag baa waxay weydiisay maxay haweenkiinu xijaabka u xidhaan marka su-aasha haddaad fiiriso waxaa ku jirta mas'ale ah in asalku uu yahay inaan xijaabka la xidhanin maadaama asalku uu yahay inaan xijaabka la xidhanin sidii adigoo shay cusub keenay oo kale maxaa haweenkiinu xijaabka u xidhaan baa su-aasha haddaad sii eegto yani tafsiir noocaasaa ku jira waxaan ku yidhi maxay haweenkiinu xijaab u xidhan waayeen lianna annaga asalku waa in xijaab la xidho soo maha asalku waa dumarka o dhan marka ta xijaabka xidhatay maaha in la weydiiye waa tan xijaabka xidhan tama baahan su-aasha in la weydiiyo ilaa maxaa xijaab ka xidhan weyday asalku waa inuu dumarka xijaab xidho marka waxaa horta sideedaba marka inaan fahamno maxaa asala marka maxaa standard inay dadka muslimiinta fahmaan ayaa muhiima maaragta maxaa asala waxaa asala guurka oo kale markaan ka hadlayno islaamku siduu u dejiyey gabadha markay qaangaadho qaangaadhka dumarkuna wuxuu ku xidhan yahay markay gabadha maskax ahaan iyo jir ahaanba diyaar u noqotay in la guursado in la guursado mas'alada sideed iyo toban jirku waa mas'alo iyaga dhaqankooda gaar ku ah maaragta waxaan ka hadlaya caalam islaamka iyo maaragtay iyo caalamka masiixiga marka lasbarba dhigo innaga asalku waxa weye gabadha hadday qaangaadho qaangaadhkaas oo ah inay gabadhi jir ahaan muuqaal ahaan ay diyaar u tahay guur iyo mas-uuliyadda guurka inay qaadi karto intaasu baa shardi waa bas masalada agku factor ma ah waxaa jira sideed iyo toban jir aan la guursan karin oo aanan waxba ku aamini karin waxbaba ku aamini karin oo fodlo yar calaawas ka ciyaaraysa ma aha masaladu ma waxa weeyaan waa qofka abuurkiisa weye marka hore inaan horta aansaa u fahanno weye marka ha dareemin guilty marka lagu yidhahdo maaragtay gabadheed basa la alamru laysa kadalik waxaa taa ku cadaynaya waddankan waxaa ku badan wax la yidhaahdo teen age pregnancy soo ma gabdha yar yar oo foodley ah oo ur wada yeelanay oo ur wada yeelanay soo kuma badna arrintaasi qariib lamaha iyaga ma haddii aad tagaa gabadhan ha la guursado waa lagu xidhayaa inaa ur yeelatana maaragtay waa caadi inaa ur yeelatana waa caadi taa waxaa la mid a masalada tacadud zawaajka haweenka faraha badan la guursanayo haweenka faraha badan la gursanaya ama afarka haweenaya alla subxaana watacaala qur-aankiisa ku ogolay matna wasibaata warubaca maaragtay oo markaa kabacdi fa in khiftum alaa tacdilu fawaxida masalada iyada standardku waa max ma halba ma laba ama hadda waxaan ka hadlayaa diinta islaamkaan ka hadlaya maarata hala fahmo diinta islaamka in inaan fahno caqiida ahaan inaan ufahno ficilka samayntiisa iyo kudha maaragtay iyo fahamka caqiida ahaan farqi baa udhexeeya maarata farqi baa udhexeeya awalan saad la socotaan dumarku way ka badan yihiin maaragtay ragga way ka badan yihiin ragga marka haddii proportional haddii la yidhaahdo nin walbaaba hal dumar ha guursado haween badan baa soo baxaya soo ma masalada inay haweenku ka badan yihin ragga masalada isku dhacsan yahay wey muslim iyo gaalba iyaga laftigooda ah oo maaragtay mararka qaarkood waxaa lagu tilmaama boqol kiiba lixdan inay yihiin mararka qaarkood boqol kiiba lixdan iyo toddoba la gaadsiiya tirada haweenka marka ragga loo fiiro meelaha qaarkood maarata weliba waddanka aad bay ugu sii badan yihin marka waxaa laakiin ayaab lahayn inuu ninku xaasna yeesho toban naagoodna hoosta kala socdo toban naagoodna hoosta kala socdo oo maarata inay naagtu nin yeelato toban nin ay la saaxiibto baan yaab lahayn in laakiin laba la guursado yaab bay leedahay in saddex la guursado yaab bay leedahay berigii ninkii maaragtay madaxweynaha ahaa ee hore loo qabsaday inuu maaragtay gabar yar inuu fara xumeeyey oo impeachmentigii wax lagu waday baa kuwaana la kabsamaya waxaa ku yidhi hadda hadduu ninkana muslim ahaan lahaa wuu iska guursan lahaa gabadha cidna naxwaysa gabadha ayataa soo maaha hadduu iska maarata aayar buu iska guursan lahaa miyara u noqon lahayd maarata hadda madaxweynihii dhanaa baa lagu haystaa gabadh buu fuulay oo sidan uu sameeyey oo maalin kasta tv okay arrintii marka uu ku baraarugay ninkii aan la aan la hadlayay markii maarata marka annaga haddaan muslimiin nahay horta inaan fahano standardku muxuu yahay maaragtay bani aadmiga maxaa asalo diinta islaamku waa fitra fitradu marka waa islaamka wey fitrat allahi alati fatara annaasa calayha taa wey allahna subxaana watacaala wuxuu ka hadlay inay isku dayayaan inay maaragtay marin habaabiyaan wafama aladina fi qulubihim zayqun fayatabicuuna ma tashabaha minhu ibtigaءa alfitna waibtigaءa ta'wiilih wama yaclamu ta'wiilahu ila allah kuwa maaragtay qalbigooda waaxadkii qaloocu ku jiro waxay raadinayaan maa tashaabaha minhu waxa isdhexgalaa ma isu eg cindahum isma dhexgal laakin xaggooda wey ya iyagoo markaa raadinaya ibtigaaa alfitna iyagoo markaa fitna raadinaya waibtigaaa ta'wiili iyo inay mataqaanaa ta'wiil ama fahmaan ama fasiraan ama la exyaan waxaa kalo alla subxaana watacaala yidhi وإن فريقا يلون ألسنتهم بالkتاب لتحسبوه من الkتاب qeyb iyaga kamid a maxaa ku ihahdaa kitaabka ay carabkooda gaarsiinayaan qur'aanka لتحسبوه من الkتاب si aad ugu malaysaan inuu yahay wax kitaabka kamid a وma huوa min الkتاب ويقuluna huوa min عind الlah waxay dhahayaan ilah agtiisuu ka ahaaday ya ويقuluna عalى الlahi الkذب وhm yعlamuun been bay sheegayaan iyagoo og ma ayay sheegayan marka allah subxana watacala ayaa sheegay inay isku dayayaan inay maran habaabin ku sameeyaan ama tashwiish ku furan dadka muslimiinta xaqdooda kaga furan waxyaabahaas tashwiishka waxaa lagaga badbaadi karaa inuu qofku barto diinta islaamka inuu qofku barto diinta islaamka leanna masaa'il waxaa ku jirta qofku haddii uusan diinta islamka waxba ka garanayn shaki iyo khatar lagu gelin karo maaragta inkastoo dadka islaamka ah iyaga laftirkooda markay hadlayan waxay dhaheen way adag tahay in la bedelo dadka muslimiinta qof qof markiisii horeba maaragtay iska ula booxaga ku tukubaya mooyaane waa adag tahay waxaa kaloo kamid ah asaaliibta ay isticmaalaan intaanan taa ka gudbin markay dadka gaalaynayaan hamoodina in isagoo gaala intu ku yimaado ruuxii uu ku leeyahay maaragtay diinta islaamku waa sidaa iyo sidaa arrinka ugu horeeya ee nimankan evanjaliska lagu tarbiyaya waxaa kamid a inuu qofku meeshuu tago uu iska dhigo gabadhu waxaa laleeyahay magac waxaad sheeganaysaa magac islaama waxaad xidhanaysaa xijaabka duruustaad fadhiisanaysaa gabdhahaad la fadhiisanaysaa ana iyadoo madax qaawano mataqaana siwaal qabto hadday utimaado gabdhihi acuudu billahi masha aljin balen cid waxba kama dhegeysanayso ah markaasa waxay muujinaysaa waxyaaba fara badan islaam kamida laga yaabo inay dadkii la tukato laga yaabo dadkii inay la sheekaysato laga yaabo inay ficilo khayr iyo samayso tartiib tartiib marka shubahaad sidan sidan sidan sidan sidan shubahaad yani xabad xabad ah marka hamoodina marka in maaragtay ay iyadoo mutaxan lagu leeyahay kaala gaalo waagina isu bidhahayn maaragt qof kasta waxaa kaloo kamid ah taaribta iyada ah ay usoo maraan gaalaynta dadka mashruuc cusub ay dhagaan waxa la yidhaahdo jesus mosque oo ah maxaan ku idhahdaa maaragtay masaajidkii ciise waxay iyagu dhahaan marka iyagu laakin ma dhahayaan dadka marka sheega waxa weye masaajid baa la aasaasayaa rasmi ah markaasa waxaa loo dhiibayaa dad gaalo ah oo laakin islanimo sheeganaya uurka gaal baa loo dhiibaya oo mataqaanaa haddii la rabo waa la tukanayaaba shanta saalood baaba lagu ogaya masaajidka laftigiisaba haddii la rabo qur-aankii baa haddii la rabo lagu akrinaya laakin dadka imaamka ama ku-xigeenka ama kuwa meel taagan qaarkood waaba gaalaba tartiib marka tartiib tartiib masaaishan tan wey tan wey tan wey tan wey tan wey tan wey maaragtay jamaacad dhan ilaa waa mashruuc waxaas isaga hadda oo ay wadaan runtii aad iyo aad bay u badan yihiin aad iyo aad bay u badan yihiin maaragtay qodobadu waxaanad moodaa waktigiibu soo dhawaaday waxaan weydiinaynaa su-aalo nimankaa iyaga ah su-aalahaas oo alla subxaana watacaala qur-aan kaga hadlay nimankaa dadka maaragtay doonaya inay marin habaadiyaan ama gaalayaan wuxuu alla subxaana watacaala yidhi qul ya ahla alkitaabi hal tunqimuna mina ila an aamana billahi wama unzila ilayna wama unzila min qabl waina aktarakum faasiqun wuxuu alla subxaana watacaala yidhi ahla kitaabo waxaa tidhahdaa ahla kitaabo ma waxaad nooga argudanaysaan oo ad nagu dhibaysaan inaan nidhi laa ilaha ila allah an aamana billah maaragta wama unzila iyo inaanu rumaynay wixii hortanina lagu soo dejiyey waxaa kaloo alla subxaana watacaala yidhi isagoo la hadlaya qul ya ahla alkitaab lima tasuduna can sabiili illah man aamana tabgunaha ciwaja ahlu kitaabkiyo maxaad uga leexinaysaan jidka qofka doonaya inuu rumeyo dadka muslimiinta ama qofka doonaya inuu islaamka noqdo maxaad uga leexinaysaan bur alla subxaana watacaala wa antum shuhada idinkoo markhaati ka ah xaqnimada diinta islamka maarta oo garanaya waman lahu bigaafilin cama tacmaluun wuxuu kale alla subxaana watacaala yidhi isagoo la la hadlaya ya ahla alkitaab lima takfuruuna biaayaati illah wallahu shahidun cala ma tafcaluun maxaad ugu gaaloobeysaan aayaadka ilaahi subxaana watacaala maxaad ugu gaaloobeysaan aayaadka marka waa baaqaas maaragta wax kalena maaha su-aalahaas waa inaynu inagu fahano marka waana su-aalaha loo baahanya inay ka jawaabaan su-aasha isweydiintale waxaa jira dad fara badan oo baryahan ku mashquuliya inay bartaan iyagoo waxba ka garanayn diinta islaamka inay masiixiyadda bartaan arkasa qof ku dhahaya bibalkaan rabaa inaan akristo oon fahmo nimankan iyo waxay aaminsan yihiin iyo si aan maarata saas arrintaas arrin khatara wey lamana ogolo culamadana way ka hadleen arrintaa iyada lama ogolo arrintaa iyada yani culamada fatwa ka bixiyaan lama ogolo qofku diintaada baro horta diintaada baro horta rasuulka sala alay wasalam maalin maalmaha kamid a cumar ibn khataab ayaa wuxuu u keenay waraaqa ama saxiifooyin ay ku qoran yihiin aayaad mataqaanaa ka tirsan tawraadda markuu rasuulku usoo bandhigay rasuulku aad buu uga carooday arrintaa wejigiisuna uu isbedelay aad iyo aad buu uga carooday ilaa markii dambe uu cumar ibn khataab marata arrintaas aad marata ay udhigtay xaalada rasulka sal alay waslam oo yihi raditu billahi rabba wabilislaami diina wa bimuxamadin nabiya maaragta muxamadin nabiya rasulku sal alay wasalam wuxuu yihi isagoo tilmaamaya wallahi law kaana muusa xay hadduu muusa noolaan lahaa uma sugnaateen wax kale inuu aniga iraaco mooyaane inuu aniga iraaco mooyaane marka waxaan leenahay dadka loo ogol yahay inay bartaan diinta kiristaanka waa waxa weeyaan waa dad gaar ah wey oo aqoon ula diinta islaamka oo aan fidno looga cabsi qabin markaa kabacdi maxaa ku idhahdaa laakin mataqaanaa nin caamo aho salaada sida loo tukada garanaynin ayaa wuxuu ku leeya mataqaanaa masiixiyaddan waa ina wax ka barto war maxaad masiixiyadda barna diintaada islamka waxba kuma mataqaanid bal islaamka bara horta ya shuruudda tawxiidka iyo laa ilaha illa hadii la weydiyo qofkaas ina waxba ka garanayn baa laga yaaba nawaaqid alwudu iyo nawaaqid salad in waxba ka garanayn ba laga yaaba qofka dhahaya waxaan rabaa inaan maaragtay aan barto aan barto maaragta diinteena inaynu baranaan looga baahaya maaragta kabacdi dad gaara rasulka sala alay wasalam saxaabada gaar qaab buu u diray arrintaa inay bartaan luqadooda oo ay mataqaanaa turjumaan waxay leeyihiin sida mataqaanaa zayd ibna thaabit oo kale radia allahu canhu dad gaara baabka aan usoo jeedinayno nimankaa majaalis waxaa weeyaan maaragtay inayna dadka islaamkaa aysan bedeli karin ama ayna gaalayn karin lianna waa fitra diinta islaamku waa waa diin nature wey waa asal wey yani kul almawluud yuladu ala lfit- cala alfitra qofku asal ahaan wuxuu ku dhashaa waaba asalkaba arrintani markaa kabacdi faabawaahu yuhawidaani oo yuma oo yunasiraani oo yumajisaani aabihii baa marka ama yahuud ka dhiga ama masiixi ka dhiga ama majuusi ka dhiga lakin asalka qofku waa fidru ku dhashaa maarata qof kasta fidra ayuu ku dhashaa marka disahamku maaha maaragtay maarata imaan kale waxaa kaloo ad og tihiin in iyadoo waxaasoo dhan ay dhacayaan in uu islaamku yahay diinta ugu horeysa xagga korida marka la yidhaha waxay dhahaan fastest religion in the world adduunka o dhan weliba diinta islaamku waa diinta ugu badan wadankan maraykanka maalin walba boqolaal qof oo maraykan ah oo madow ah oo cadaan ah ayaa diinta islaamka aqbala wax hor istaagi karana malaha waxan ilaahay baa wata wax hor istaagi karana ma laha ilaahay baana wata maaragta haddaba su-aasha arrinta ugu dambaysa ee aan soo jeedinay waxaa weeyaan walaalayaal maxaa inagaga aadan innaga arrinta iyada ah mawqifkeenu muxuu yahay haddaan muslimiin nahay maxaa xili naga sa wixi hadda aan ii sheegayo o dhan iyo wax aad u fara badan runtii waktigaan ii saamixin oo aad u fara badan ayaa jira maxaa inagaga aadan marka waxa inagaga aadan way caddahay waxa weeyaan awalan addacwatu ila allah toddoba iyo labaatan kun oo qof baa caalam islaamka keliya rabta inay gaalayaan waa caalam islam toddoba iyo labaatan kun innaga ma haysanaa toddobiya labaatan kun oo daaci ya ma intaa muskil xataa warsadka inaan diinta ugu yeerna way marka waxay naga aadan oo aynu ugu yeerno islaamnimada oo aynu badbaadino haddaad aragto ruux guri ku jira oo gubanaya gurigaas soo iskuma adda inaad badbaadiso oo maarata ka soo saarto saasoo kale wey marka qofka aan islaamnimada haysanin waa qof dab ku jira wey inaynu badbaadino ayaa naloga baahaya qof kastana qoortiisay saaran tahay arrinta iyada inuu daaci noqdo inuu da daaci noqdo rasuulka sal ly slam daaci bu daaciga ugu weyn bu ah isagoo la hadlaya wuxuu odhan jiray qul ya ahla alkitaab tacaalow ila kalimatin sawaan baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shayan walaa walaa yattakidu bacduna bacdan arbaaban min duni illah saasuu rasulka sa wuxuu ugu yeeri wuxuu odhan jiray ahlukitaabkiyo kaala ilaa kalima kalima inaga dhaxaysa oo inuu sugan oo ah anlaa nacbuda ila allah inaynaan ilahay mooya cid kala caabudin walaa nushrika bihi shaya inaynan alle u shariigeelin saas rasulku sal alay wasalam maarata hadday diidaan maxaan leenahay fa mataqaana muslimiin baana mar mara ka hada inaan anagu muslimiinna maarata day daba sheediyaan waxaa kaloo alla subxaana watacaala yihi udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana jidka ilaahay dadka ugu yeera bilxikma iyadoo xikmadi ku dheehan tahay ya iyo mawcido wanaagsan inaan ugu yeerno dadka waa inaan ogaanaa inaan nahay walaalayaal khayra ummatin ukhrijat linnaas kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas waxaad tihiin dadka ugu khayra badan ee lasoo saaray baa tihiin saasuu leh alla subxaana watacaala waa sharaf wey ummaddan ay leedahay laakiin maxay ku yeelatay ummadda sharafta ayada kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi watanhuuna can ilmunkar watu'minuuna billah ilaahay ood rumaysaan munkarka oo aad reebtaan macruufka dadka ugu yeedhaan oo munkarka ka weyn gaalnimada waa kii munkarka ka weyn macruufka ka wanaagsan qofka in diinta islaamka loogu yeerana waa kii ma jiro waxaa kaloo alla subxaana watacaala yidhi wakadalika jacalnaakum ummatan wasata litakunuu shuhadaa cala annaas ummad dhexdhexaad ah ayaanu idinka dhignay oo aan xagga iyo xagga u banayn oo toosan oo perfect ah si aad dadka ugu marakacdaan waxaa kaloo rasuulku sal alay wasalam yidhi uu nagula dardaarmay wuxuu yidhi balliquu candii walow aaya war dadka hal aayadna allah ka dhigay halaga gaadhsiiyo hal aayadna allah ka dhigay xadiiskaasi waa xadiis mataqaana mutawaatir ah si rasulku sal alay waslam dhahay waliba riwaayat bukhaari maxaa balliquu canii walow aaya waxadisuu can bani israa'iila walaa xaraja waman kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcaduhu min annaar waxaa weeye markaa dadka inoogu yeedhaya maaragtay diin la-aanta iyo gaalnimada waxay la mihi dad naar inoogu yeedhaya wa yaa qawmi ninkii rajulun min ali rajulun mu'minun min ali fircauna yaktumu iimaanu hadaladiisu waxaa kamid ah wa yaa qawmi mali adcuukum ila najaati watadcuunani ila annar war dadkayga waxay igu yeedhaysaan maaragtay maxaa igu ye anoo idinku yeedhaya badbaadadaad igu yeedhaysaan maaragtay naar baad igu yeedhaysaan naar wey hadday noo yeehan waxay noogu yeedhay inaguna najaad iyo badbaadaan ugu yeedhayna inaynu saa ufahno wey mas-uuliyaddaasina mas-uuliyad saaran ma aha dadka ducaada iyo culimada keliya qof kasta door buu ku leeyahay ka ardayga ardayga la dhigtu laga rabaa inuu diinta ugu yeedho ma garata ka shaqaalaha shaqaalaha laga yaaba in ayaa laga rabaa inuu diinta ugu yeedho ka dukaankana dadka kasamaska rabaa inuu diinta ugu yeedho asluub jayid oo wanaagsan asluub jayid oo wanaagsan waxaana ugu horeysa dacwada dadka aan markaan ugu yeerayno inaynu inagu toosnaano marka hore inaynu inagu toosnaano oo islaamku inaga muuqdo amaanadeenna rusheegeenna maxaa ku idhaahdaa dad quman oo toosan inaan nahay oo lagu dayn karo halkaasay ka bilaabanaysa waa ogtiin caalam islaamka meelo fara badan oo kamid a waxay dacwada weliba meelaha islaamku ugu badan yahay sida maaragtay wadamada maaragtay indonesia iyo wadamada bariga tob ay dhahaan ya waxay dadku islaamka ku ku galeen khuluqii iyo mataqaanaa dhaqan wanaagii dadka muslimiinta ah iyo ammaanadoodii dadkii ganacsiga u imanaya ku galeen wallahi dadkan oo kale aan rabnaa bana inaan noqono dadkan oo kale aan rabnaa inaan inaan ku daynaan rabnaa ma garanta waa laga soo gudbay watigii qofku intuu afka wax ka sheegto marka maaragtay uuna camal kale la imanay waa inaan inagu mataqaana ammaanadii iyo runsheegii iyo wixii aan mataqaana hormuud noqonaa kabacdina aan dadka maaragtay dadku iyagaa markaa ina soo raacay sidaas waxaa kale oo kamid ah waxay leeyahadan arrintaa iyada ah in dadka muslimiinta ay ka shaqeeyaan midnimadooda dadka muslimiinta ah ay ka shae leanna markaan iskhilaafno siduu alla subxana watacaala dhahayay maxaa dhacaya oon isqabsano awoodeennaa tegeysa sabarteenna o dhan baa tegeysa sabarteenna o dhan baa tegeysa waxaa loo baahan yahy inaynu xadhigga ilahi wada qabsano wactasimu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu xadhigga ilahi wada qabsada hana kala tegtegina hana kala tegtegina marka midnimada ummaduna waxay ka qaadanaysaa qayb jiritaanka iyo mataqaana adkaanta diinta islaamka iyo in dadka islaamka dadku ay diinta maaragtay ay ay diintu ay gaadho diintu ay gaadho waad ogtihiin inuu ilaahi subxaana watacaala hal qof kusoo hanuuniyo adiga darta ayaa wax walba kaaga khayr badan lian yahdika allahu rajula lian yahdika allahu o bika rajula waxida khayru laka min xumr xumr nacam su rasul sal ly slam xadiisu cali ibn abi talib isagoo weliba dagaal u socda maaragta ayaa waxaa la yidhi hadduu ilaah inuu hal qof ilaahay kugu soo hanuuniyo ayaa geela cascas oo markaa mataqaana wax walba maaragtay ayaa kaa ayaa k kaaga qiimo badan maaragta ayaa kaaga qiimo badan marka ama ha noqoto dadka masiixiyiinta ama dadka gaalada oo diinta loogu yeedho ama ha noqoto dad muslimiina oo marin habaabay oo jidkii ka leexday oo diinta loogu yeedho qof kastoo innaga inaga mida mataqaana waajib baa ka saaran qof kastoo inaga kamida waajib baa inaga saaran hamoodina haddaa adigu toosto oo aad fiicnaato inayna dadka kale xil kaa saarnayn waa ka digeen maaragtay saxaabada rasulka sala alay slam arrintaas maalin abubakar sidiiq mimbarka intuu fuulay ayuu wuxuu yidhi ya ayuha annaas inakum lataqra'uuna hadihi alaaya watadacuunaha kayra mawdiciha oo alla subxaana watacaala aayadna dhahaysa ya ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum laa yadurkum man dala ida htadaytum wa inii samictu rasuula allahi sala allau alay wasalam yaqul ina annaasa ida rawa lmunkar walam yugayiru aw yashaka an yucama allahu bicadaabin wa biciqaabin min cindihi o kama qala nabiy sal alay slam o kama qaala nabiy sal lay slam waxa weeye wuxuu leeyahay dad yahow waxaad akriyaysaan aayaddan dhahaysa ya ayuha aladiina aamanu al calaykum anfus naftiina ayaa xil idinka saaray laa yadurkum man dala ida htadaytum qofkii baadiyoobaya waxba idinkama gelin haddaa idinku toosnaataan aayadaasaad ku kadsoomaysaan bu yidhi ma saa ma haysa oo qof hadda ani waa iska fiican mar ani haddaan tukado alxamdulilah ani waa tukadaa masaajigaygaan aadaa la laa takfi kuguma filla intaa ka badan baa lagaa rabaa intaa ka badan tadxiyaa lagaa rabaa inaad dacwada iyo inaad ka qayb qaadato mas-uuliyad baa saaran qof kastoo muslimna waa inaan dareenaa shucuur almas-uuliya inaan dareenno weliba dadkeena halkan jooga si gaara mas-uuliyad baa inaga saaran ama muslimiintii walaalaheen ha noqoto amaba mataqaanaa kuwan mataqaanaa gaalada ah ee aan mataqaanaa diinta haysan ha noqote wuxuuna yidhi waxaan maqlay anigu rasuulka ilaah dhahaya in annaasa idaa ra-w lmunkar dadku hadday munkar arkaan oo ayna doorinin ama ayna bedelin munkarkaa isaga ah ya waxay dhammaantood halusi yihiin inuu alla subxaana watacaala dhammaantood wada ciqaabo marka keliya mataqaanaa keliyi tashanimada ama noloshan individualistiga ee mufradka ah ifraag qofku inuu keligiis mataqaana noloshiisa wato maatay aniga mataqana cidna waxba igama gelin caarintaas diinta islaamka shaqo kumala diinta islaamka waa diin mujtamaca weeyaan diin ijtimaac wey diin kulan wey waa diin midnimo wey shan salaadoodbaa la tukadaa jamaca lagu tukadaa jimcadaa la isu yimaadaa ciidaha lawada tukadaa oo dadka muslimiinta laba sanadkii laba jeer bay isu yimaadaa waxaasoo dhan waxay muujinayaan inay yihiin dadku dad walaalaha oo isku duuban oo isku mid ah oo qof walba dhibka haysta ka kale inuu isagana haysto mahala almu'miniina fi sawaadihim wa taraxumihim wa tacaatufihim rasul sal alay slam dhahay mathal jasad alwaxid ida shtakaa minhu cudun tadaca lahu saa'ir ljasadi bisahri walxuma wuxuu la mid yahay tusaalaha dadka muslimiinta markii laga hadlayay wuxuu la mid yahay sidii hal jir oo kale haddii xubin kamida jirkaas ay xanuunto habeenkii haddii xubin kamida jirkaas ay xanuunto waxa way habeenkii oo dhan mataqaanaa soo jeed iyo maxaan ku idhahdaa waxaa ku dilaya iyo qanaa ku dilaysa habeenkii o dhan saas oo kale ayuu rasulku sal alay wasalam uu leeyahay wa jazakum allahu khayra intaasaan warkii kusoo koobayaa walxamdu lilahi rabi alcaalamiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wax su-aalaha oo mawduuca ku saabsan hadday jiraan insha allahu tacaala salaada waktigeedii waa la gaaray soo ma wax su-aalaha oo mawduuca hadda aynu ku hadlayna ku saabsan hadday jiraan insha allahu tacaala waan isku daynaa inaan maarata ka jawaabno masa waxyaaba fara badan oo hadda halkan ka hadlayay meelo fara badan bay kusoo baxeen maaragtay waana wax